marar la hubo oo xaqiiq ah mar walba ka dhegayso idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari
kulan wacan dhegeystayaal kuna soo dhowaada warka duhurnimo ee idaacadda star f m qodobada aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka oo sheegay in boqolkiiba afartan iyo lix ee dhaqaalaha lagu bixiyo mushaaraad wasiirka arrimaha gudaha ee dalka oo gaaray gobolka waqooyi bari qaxooti la geeyey ifatu oo ka cabanaya inaynan haysanin adeegyo muhiim ah dhanka soomaaliya waxaad ku maqli doontaan waa ciidanka gorgor oo howlgal xoogan ka sameeyey gobolka galgaduud iyo baarlamaanka thailand oo doortay guddoomiye cusub intaasi waa qaar ka mid ah qodobada ugu waaweyn warkeenna waa duhurnimo talaadaha taariikhduna waxaay ku beegan tahay afarta bisha toddobaad ee luuliyo sannadka labada kun saddex iyo labaatanka ku soo dhowaada qodobadaas iyo kuwo kale oo faahfaahsan madaxweynaha dalka william ruuto ayaa sheegay in boqolkiiba afartan iyo lix ee khayraadka dowladda lagu bixiyo mushaaraad iyo weliba gunnooyin inkasta oo bartilmaameedsiga dowladdu uu ahaa boqolkiiba soddon iyo shan waxa uu hoosta ka xariiqay in maamulkiisa uu ku dadaalaya sidii arrinkan wax looga beddeli lahaa si lacago dheeraada markaasi loogu helo fulinta mashaariicda horumarineed madaxweyne william ruuto ayaa qodobkan ka hadlay xilli maanta xarunta madaxtooyada ee state house ee magaalada nairobi lagu dhaarinayay xogyaha joogtada ah ee waaxda asluubta salome muhiya bieko iyo dhiggeeda waaxda waxqabadka iyo bixinta adeegyada an wangombe hogaamiyaha dalka ayaa labada xoghayaal ugu baaqay in ay la shaqeeyaan wasiiradooda si loogu guulaysto ajendaha dowladda waxa uu waaxda dabagalka ku samaynaysa qaabka loo fidiyo adeegyada bulshada ugu baaqay in ay la xisaabtanto shaqaalaha dowladda in la wanaajiyo waxqabadka howlwadeennadan sidoo kalena ay helaan mushaaraad ay u qalmaan sidoo kale waxa uu mas-uuliyiinta maanta la dhaariyey oo kula dardaarmay in ay xaqiijiyaan in khayraadka dadweynaha loo adeegsado siyaabaha loogu talagalay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulka qaran ee dalka profesor kethore kindiki oo ay weheliyaan saraakiisha ammaanka sida ku-xigeenka taliyaha guud ee booliska dalka nuur gaabow ayaa socdaal ku tegay ismaamullada mandheera iyo weliba ismaamulka wajeer waxaana la filayaa inuu u soo gudbo gaarisa waxa uu kulan la qaatay madaxda amniga iyo sirdoonka kindhiki ayaa dadweynaha ku nool ismaamullada waqooyi beri ugu baaqay inay si dhow ula shaqeeyaan ciidamada ammaanka si looga hortago weerarada argagixiso qoraal uu soo dhigay barihiisa bulshada ayuu ku sheegay in dowladda ay ka guulaysan doonto kooxaha argagixisada sida al-shabaab iyo cid weliba oo khalqal gelinaysa xasiloonnida gobolka waqooyi bari socdaalka wasiirka arrimaha gudaha ee dalka iyo kulammada uu halkaasi ku qabanaya ayaa ku soo beegmaya kadib weeraro dhowaan ka dhacay qaybo ka mid ah gobolka mudanayaasha baarlamaanka ee ka tirsan isbahaysiga mucaaradka ee azimiyo la umoja wan kenya ayaa ku gacan seeray soo jeedinta ku aadan in mushaar kordhin loo sameeyo saraakiisha sare ee dowladda taasoo uu maalmo ka hor soo bandhigay guddiga jaangooyaha mushaaraadka iyo gunnooyinka ee s r c guddiga ayaa qorshahan ku saleeyey in mas-uuliyiintan loogu fududaynaya saamaynta ka dhalan karta canshuurta ee la kordhiyey ee xeerka maaliyadda ee finance act hase ahaatee madaxa siyaasiyiinta laga tirada badan yahay ee baarlamaanka dalka oo pio wandanyi ayaa xusay in s r c aynan tixgelinin dhibaatooyinka ay kenyaanka caadiga ah kala kulmayaan xaaladaha adag ee dhaqaalaha waxa uu carabka ku adkeeyey in isbahaysiga azimiyo uu si buuxda uga soo horjeedo qorshahani xildhibaanka ayaa ku taliyey in lacagtan loo adeegsado badbaadinta shacabka sida uu markaasi qoraalka u dhigay mudanaha deegaan baarlamaaneedka galbeedka sunna ee ismaamulka miigori peter masara ayaa dhankiisa maamulka talada waddanka haya ee kenya kwanza waxa uu ku dhaliilay inuu xildhibaanada ku soo jiidanaya mushaar kordhin balse aynan diyaar u ahayn arrinkan iyadoo shacabka ay matalaan ay wajahayaan culeysyo nooleed waxaa ismaamulka kerijo maanta munaasabad baroordiiq ah lagu samaynaya qoysaska konton iyo laba qof oo ku dhintay shilkii maalmo ka hor ka dhacay isgoyska londiani ee dowlad deegaankaasi waxaa munaasabadda hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenka dalka rigaadi geshagwa iyadoo ay ka qaybgelayaan siyaasiyiin kala duwan senatarka ismaamulka kerijo aron kip kirui cheroyot ayaa dowladda ugu baaqay in ay taageero buuxda u fidiso qoysaska dadka ku nafwaayay shilalkani hata wale wako hospitalini bado wengi wao sababu mimi nimeenda hospitali jumamosi many of them were badly injured wamekatwa aidha miguu mikono kwa hivyo kama wanaweza pata pia kupitia mkono wenu wa serikali kubwa muone vile kama wanaweza pata usi kidogo both the diseased families na wale wako hospitalini hawa wananchi watakuwa wamewasaidia mzigo kidogo ya pili your excellency ukisikia hili jambo ambalo pengine tunazungumzia sana kuhusu hii hospitali ambaye tunataka hapa sio kwa sababu tu ati imezungumziwa kwa muda but the truth of the matter your excellency kama vile nafikiri mheshimiwa hilary alikueleza this highway barabara hii ambayo inatokea hapa londiani nateremka mpaka moroni pamoja na hii kuanzia mausamit ama pale total kuelekea kericho town ni barabara ambaye mara nyingi huwa kunapatikana ajali na kwa hivyo mara mingi madereva wanafanya makosa they overspeed ni vizuri ambapo wewe umekuja siku ya leo ndio watu wetu wasikuwe wakikufa eh, kiholela na hakuna pale wanaweza kujisaidia codkaasi waa senatarka ismaamulkaasi ee waa senatarka kericho sams eh, aron joryotan rahde oo ka hadlayay dhankaasi iyo weliba shilkii dhowaan dhacay iminka qaxootiga ee dhowaan la geeyey xerada cusub ee ifotu ayaa wajahaya caqabado nooleed waxayna sheegayaan inaynan haysanin adeegyo ku filan maxamed baaruud xuseen ayaa warbixintan ka soo diray dhadhaab
qaxootiga cusub ee dhowaan la dejiyey xerada ifotu oo laga soo raray duleedka xerada ifowan ayaa ka cabanaya adeegyadaas aasigoo ku yar siday hadalka u dhigeen maxamed muxudiin suufi waay wallaahi noloshan cariiriya ku jirtaa hal buushbuushaa noogu yaallaa waxaan nafsaddaynaan ku saacidayna ma hayno waxaan gurigayga xataa aan ku dhisa ma hayno dadweynaa dhan waa saas qof walba qofka kale wuu ka sii daran yahay haddisaan wax nolo dhaamaa waanuu baahannahay tubada biyaha waa noogu yartahay musqulaha xataa cariiriyaan ku qabnaa tubooyinka xataa biyi kama helno biyahana waa yaryahay kasta subaxdii hal jirgan hel halka jirgan ma nafsadayna aan ku saamixina mise masquulaan ku gelayna salaad waxaan ku dukanaa balaanahay maanta waxaan ugu qabay xataa maayo waxaan ilmahayga noloshoodan ku saacidiyay xataa maayo noloshan cariir waa shaqo ma haysan baagamuundo rafaad shida dhibaato roobada noogu kor yimaadana haddoo bushbushka noogu dumana waaba halisba nafsadayna ba halis ku jirtaa waxaan codsanaya insaan nolol soo gargaari uncar waxaan jecelnayna saan wax nooga dhaantaan jecelnahay ee guryaal noo dhisto masquulooyin noo dhisto oo nafsadayna saan ay sa ay ka bedeshaan jecelnahay haddee aan heli karno magagay suubang nuurow mahamad alle sagaalunga jira walaan haysada male wal kal kasta oo aniba asimba ii tara kortaaga nila ii taro fadee andoliyaha andafiig baad ilaahow kiinshaan lahaa baryaynaado wali an ambaahanaba walka hawma eh guruga hunguruga dharka wal ananka baahananeba ma ergaw kullaba fadee irsaagdama goba mashagaysada kor wal ana weelo korona malee ay mas'uul waa ijeeyohay dhibaato meela ku yartaa muumana mayow usmaanga leere ila tang e iberuma aragaaso hariintanga walka arage yaka dareerohay warmahaysada sodagea korfuula mungma qoba haa hunguruma leh mungma qoba nang inti baryaw munga qobe dhibaatoda yeedo garmeedanga gundina waay fadaa kiin sheege mungla si hungurida si sida ma aha biyaha musqulaha iyo hooyiga ayay baahi badan u qabaan deeqaha sindhisho nolosha halkan waa fiican tahay laakiin hadda musqul la-aan iyo biila'aanana haysaa iyo guri la-aan dhaxanana haysaa xagga boos ma ka haysano meel oo nanagu agoonsan ma ahayna meeshan waana nagu agoonsan yahay hay-adana siisay waxaa codsanaynaa hay-adda in oo biyina nana siiyo oo tubana noo taago gurina nana siiyo musqulna noo dhiso haalmiimabdiyo oo musqullaan ya-yadnihayt saasa dhamnahay kaluulanahay leesana gali dhibaatadaas lay gobnima faayna nahariisaa noo gobna aa ifo waa ku guuri ifiti walaasheene oon iyo masqullaangahan uuna haayta ileesan uuna haayta kalan uga afaylana guriga fadaan musqulo fadaan aawis fadaan wal un an fadaan male raashinka waa nii yaryahay wal un an fadaane mal argaw qabowga dhaxanta iyo uumiga qoraxda ma haystaan hoy ay ka galaan miida eedan alag goodiliin guuraadheehasku guuri aniliin faallii maka aragohay faallooda aan haka guuri maka aragohay dhergaayaaleyla allahay dherg maka aragohay dhergdi aan haka guuri oo meelolahiin faallii faalloodii maka aragohay meel oondaadka diloohayo dheherdaadka diloohayo aragohay dhulaajii fadaha yoonkii kooy i dhatan isbuunyao lanqasyahay mala inagu aabshaolna jarnay wedad dhablay aragohay ma dheef mala kulan ma anqasan walka jiifa noo fadaan isbuunyooda ee fadaan hungurugna noo bedelo fadaan dhimadii ma aamo korno ee dhanka kale hay-adaha gargaarka ayaa ku mashquulsan dejinta iyo kala habaynta qaxootiga cusub balse waxay wajahayaan caqabado dhanka nolosha bulshada la geeyey xerada ifatu waxaa la idhahaa faado maxamed salaad dhibaatada hadda weyn aan ku qabno waxaa waay biyola-aan oon ma haysana masqulo fiican ma haysana shan masqulo oo laisku leeleeyahay caafimaad fiican ma haysano guryo fiican ma haysano bacyahana dhisano wax kale hadda aa haysanana ma jirto ilmaha haddaa weynaga wa xanuunsan yihiin qaarkood xaafadaha hadda shumana ka bilowda ilaa shalay wax erka ilmo shumaayo uureyna waa iskana ambalaasya haddaa lambarko inta haddaa tagna waxaa lagu dhahay meeshaan ma taalo kaar uurey waa inaan magaa annagana magaalada ma garanayno meeshaan waa ku rafaadsanahay laakiin waxaa noogu sii daran biyola-aantaba iyo hooyla-aanta in nala caawiyo waxaa rabnaa si fiican aqalaha bal ilmaha nalooga hagaajiya daroob hadduu imaasee dabeesha nooga qaadan dadka dabeeshiya indhaha ka dugtay oo dhiigla-aan ruuxii aan sii karsanan dabeeshaaba naga qaadaysaba dabeeshaa barar xaamil haddaan dabeeshaa barar ka qaadnay iyo nafaqa darro ciyaalka sidoo kale wixii la siiya dabeelle ka sii qaadanaysa guri male habeenka darbadaa ku dhici cunug wal burukitaa ku istaagi shubanka unoosa musqusha kun qof baa ku gelaynaa nadaafad darrana way jirtaa marka hee cadda waxaan ka codsanaynaa inaan musqulo badan oo biyahan horto muhiimadda waa biyo horto biyaba horta nala siiya waxaan iskaga dhaqno oo nala caawiyaa u baahan koro abdullaahi isaagaal gurigaysiilahan fur isku daasigi wal anaka dhisdaa madlee
masquul nalama siinin masquul ma haysana raashinkeenana waxaa waaye waa qamadi nadaafadda waa inagu xunta marka nadaafadda laxarbi laxarbi maxaanad arkaysa adigoo iska kala aalaaloo kale hamaday maxamed nuur dhicisaaliyareer nadaafadana eed aan ku shaqsanta masquul la-aan gobolkii adee masquul la-aan jirtoon caafimaadka naftiisna wal maku qabado korasi aan haddii ilaed laakiin meesha hadda hoole hoole eedan kolan masquul la-aanta nadaafadii la ciyaalka banaanka ka xaareen inkastoo musqulo ku meel gaara iyo waxoogaa biyaa ay haystaan haddana kuma filo xasan cali idriis mayna haysadee biilaanga ana aniyo wal allo waliyo alxamdulilaahi aragta hataa guri maxaysana ani guri degdeg ee oo alxamdulilaahi inana siyo fadaana oo ay leedahay alxamdulilaahi aragtaada biyi maxaysana musqul maxaysana intaas alxamdulilaahi daawo maxaysana maxaysana isbitaal maxaysana mayla raay isqool maxaysana intaas ini alxamdulilaahi nini aawi wal allo waliyo hay-adda alxamdulilaahi oo ilaahay haniinkaada gaad ilaahiya isku le yeelka dumarka xamliga iyo carruurta waxaa ka muuqata nafaqa darro iyo daryeel xumo badan yadooy ali idris hafaadagna haddaan hana guuri gurilaama ana biyi mahaysana heetawal ilaahay hanin qaadaw ilaahay haninku qaada dadka masquul mahaysana biyi mahaysana ra balse qaarkood ayaa sheegaya inay ka raysteen goobihii laga keenay oo ah duleedka xerada ifo halkaas ay ku dayacanaayeen markii horeba sacadii cumar cali baa lii dhahaa alxamdulilah alshukurlah maasha allah aad iyo aadaan u raysani wax kaloon haddaan halni ma laha laakiin biyaan aad ugu raysani alxamdulilah cawbariga caafimaadkana waa ku haysanaa waa helnay markii hore waabana farakudinaayeen dadku waayna baawanaayeen waxay iiga hay dhammaal ma arkan alxamdulilah caafimaad baan ku helnay alxamdulilah qurtumakaynaa noo taagan boos baan helnay wixii noogala soo diyiro ma ogin faadama cabdiaadanaa lii dhahaa alxamdulilah odeym ilaahay maxaad iska lehe waxa dhabbi hadirla kunuune ma jarto alxamdulilah naxariisi nabadba ilaahayna sii waxa ka daran ma arkin waxyohadda biyi nooga daranayo wadankaas markay joognay boosna ma haysanin boos oo dad iskale iska joogni hadda boosa fiican alxamdulilah oo heedin siisi ilaahana sii heedin siisi biyna waxalni biy nabad iyo fiican alxamdulilah biy nabad baan ka helni biy nabad baan ka helni faar iyo fooda faar iyo fooda leen ka raysay meesha ayada si kastaba ha ahaatee hay-adaha gargaarka ee qaabilsan qaxootiga ay ugu horraysa hay-adda unsr oo aan la xiriirnay sifa ay uga jawaabaan cabashada bulshada ayaa noo suuragelin maxamed baaruud xuseen warbaahinta istaa xerada qaxootiga iyo fatuu
baaruud wuu mahadsan yahay gudoomiyaha ismaamulka garisa nadiif jaamac aadan ayaa qalinka ku duugay xeerka qoondaynta miisaaniyadda ee sanadkan ee dowla deegaankaasi waxa uu saaka saxiixay miisaaniyad dhan toban dhibic shan bilyan oo shilin oo ay gaarisa adeegsan doonto miisaaniyad sannadeedkan labada kun saddex iyo labaatan labada kun afar iyo labaatanka afar dhibic laba bilyan oo lacagtan ka mid ah ayaa loo isticmaali doonaa bixinta qarashaadka howlaha ismaamulka halka saddex dhibic toddoba bilyan loogu talagalay barnaamijyada horumarineed waxaa saxiida xeerkani goobjoog u ahaa barasabka xogeenka ismaamulka gaarisa cabdi dhaqane maxamed iyo weliba hogaanka golaha hoose ee uu horkacayay guddoomiyahooda cabdi iidle nadiif jaamac ayaa sheegay in ujeeddada ugu weyn ee tallaabadan ay tahay fulinta mashaariic horumarineed oo waaweyn waxa uu dhanka kale wakiilada golaha hoose ismaamulka gaarisa uu uga mahad celiyey sida ay markaasi ola shaqeynayaan laanta fulinta ee maamulkiisaasi ray ururin ay samaysay shirkadda daraasaadka ee tifa ayaa lagu ogaaday in boqolkiiba lixdan iyo sagaal ee kenyaanka ay kasoo horjeedaan lacagaha ay dowladdu markaasi ka jarayso shaqaalaha si loogu biiriyo sanduuqa guryeynta ee housing fund waxaa warbixinta tifa ku cad in boqolkiiba afar iyo labaatan ee shacabka la waraystay ay arrinkani taageerayaan daraasaadkan ayaa la sameeyey intii u dhexaysay saddex iyo labaatankii ilaa soddonkii bishii hore ee juun waxaa sidoo kale warbixinta shirkadda tifa lagu ogaaday in keliya boqolkiiba saddex ee kenyaanka uu dakhligoodu bisha markaasi ka sarreeyo konton kun oo shilin boqolkiiba soddon iyo siddeed dadka la waraystay ayaa wax dakhli ah aan soo gelin bishii halka laba iyo toban boqolkiiba ay soo galaan wax ka yar shan kun oo shilin boqolkiiba laba iyo toban ayaa bishii qaata inta u dhexaysa shan kun ilaa iyo toban kun oo shilinka dalka halka saddex iyo toban boqolkiiba ay qaataan inta u dhexayso toban kun ilaa iyo labaatan kun oo shilin qaar ka mid ah boqolkiiba toban ayaa dhanka kale qaata inta u dhexaysa labaatan kun ilaa iyo konton kun oo shilin sagaal iyo labaatan boqolkiiba waa kuwa iskood u shaqaysta halka afar iyo toban boqolkiiba ay yihiin shaqaale markaasi caadi ah iyagoo wakhtiyada qaar si iskood u shaqaysta marka la eego heerka shaqo ee dadka kenyaanka ah ku dhowaad saddex meelood meel dadweynaha hadda shaqo markaasi la'aanta ah ayaa weligood shaqaynin sidoo kale boqolkiiba siddeed oo hadda shaqo la'aan ah ayaa horey u shaqeeyey tifa ayaa sheegtay in sanadkan lagu sameeyey waraysyo taleefon iyadoo su'aalo lagu weydiiyey kun shan boqol iyo soddon qof sidoo kale boqolkiiba siddeed iyo labaatan ee taageerayaasha mucaaradka ayaa ka soo horjeestay tallaabada lagu kordhiyey canshuurta shidaalka dhanka kale ururka milkiilayaasha gaadiidka dadweynaha ee loo yaqaano mataatuuda ayaa laga bilaabo biri boqolkiiba soddon ku kordhin doona qiimaha ay rakaabka ku raacaan baabuurta
star f m ka dhagayso garbaharey mawjada ah siddeetan iyo sagaal dhibic eber
iminkana soomaaliya guri ku yaala degmada waaberiga ee gobolka banaadir ayaa waxaa waaberigii hore ee saaka lagu soo tuuray madaafiic kaasi oo sababay dhimashada ilaa afar qof masiibadan ayaa waxaa ku geeriyooday aabbe iyo saddex carruur ah oo uu dhalay aabbaha ku dhintay madaafiicda oo lasoo tuuray xilli lagu guda jiray salaada subax ayaa lagu magacaabaa macalin aweys wuxuuna ahaa macalin dugsi iyo mid madaaris hooyada iyo weliba carruur kale oo ay dhashay ayaa iyaguna dhaawac ka soo gaaray madaafiicda uu ku soo dhacay hoygooda iyaga oo jiifa aabbaha dhalay macalin aweys oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyey khasaaraha ka dhashay hobyaha iyo weliba dhibaatada soo gaartay ilaahay sawir allah naga siiyo wiilkayga iyo oolaaddiisaba maaragtay masiibaa ku dhacday marka alxamdulilah waa noo qorneeday wiilkayga macalim awees aa la yidhaahdaa shiikh wuxuu ahay madraso dhigaayo madraso oo dugsi qur'aan dhigaayo madraso cilmi cashir masaajidka akhrinaayo khadiib masaajidka ah anigan masjidka waxaan ka ahay imaam macalin dugsina waa ahay marka wiilkayga allah u naxariiso saak salaad sabax anoo ku jiro rakacda koowaad bacda faatax anoo welweldafiin akhrinaayo hoobiyahan jugtiisa maqlay waa salaadii iska batay haddana rakacdii labaad markaan ku jiray laba hoobi kalaa dhacday markaan salaam noqsadane wiil aan walaalnahay oo isii daris yihiin oo rooraa ii soo galay masaajidkusoo rooraa soo galay macalimiya ahaa iyaarka macalime sallahu naxariiso ilmihiisina waa dhinteen khaar dhaawac way bannaanka ay xoorxooran yihiin meeshaan ka rooray ilmihiya waxaan arkay oo xataa maaragtay bannaanka meedka xataa oo yacnii madaafiicda maasoo tuurta ma aqaano oo cunug bannaanka taal xagga ku xooran mid kale xagga ku xooran asigana xagga yaalo oo dhammaankiis daadsan rafaadsan oo dharkiisii dhe xataa kole nin jiif u ahay xataa dhar ma usan xirneen oo rafaadsan dhiigga ka socdo usa dhan isku burburay aan tegey alxamdulilaah ilaahan maaragtii u tala sheegtay alxamdulilah ilaahayo alxamdulilah ilaahayo shalay adoo isiisi alxamdulilah haddaad igii noqsatay alxamdulilah ha iri marka haddana waxaan leeyahay ma sidaas ay u dhacday waa mid ii qornayn ahayd wiil aan ku soo dadaali oo waxaan garabsinayay juhdibad aan ku soo bixiyey ayuu ahaayay alxamdulilah koley ani keliyan igama geeriyoonin dad badan ayuu maaragtay wax faafinayay qur'aanka iyo cilmiga axaadiista fiqiga wax badan oo faafinayey marka alxamdulilah ilaahay ii saqaray yacni masiiba rabaania igu dhacday haddana waxaa waaye saddex hadda ayaa mid ah oo asiga ka koow yahay laba kale gabar iyo wiil oo asiga dhalay sariirta ay saaran yihiin saddexna macalhooydooda isbitaal ay iga jiraan marka hadda weli waxaa iigu sii daran kuwa isbitaalka ma aadaa kuwa maad aastaa talo farma ku hayo marka alxamdulilah talo ilaahay waa tii oo ilaahay maaragtay oo qadiraya talo ah talo khayr allah waafajiyo masiibadaas dadkan wataano wax la iska soo ridaayo muslimka wax la iskaga soo dhex ridaayane kolay qoladan wadatina iyaga allah soo hanuuniyo allah soo hanuuniyo islaam in la dhammeeyo kolay waa diintayna ma qabtee allah soo hanuuniyo hadday hanuuna ilaahay waxaan ka codsanaa allah soo hanuuniyo hadday hanuunanin ilaahay nasnaga dheereeya dhibaatadooda ilaahay ummadda islaamka ilaahay ka qabto marka waa dhibaataysnahay codkaasi waa mid ka mid ah ama aabbaha dhalay ninka markaasi sheekha ah ee madaafiicda ku dhintay ciidanka komandoska xoogga dalka soomaaliyeed ee gorgor ayaa howlgal qorshaysan waxa ay ka sameeyeen deegaano hoostega degmada galcad ee gobolka galgadood howlgalka ayaa waxaa si gaara u fuliyey ururada toddobaad iyo weliba sagaalaad ee guutada toban iyo sideedaad ee komandoska gorgor waxaana ay ka sameeyeen deegaanada kale ah ceel xaaji iyo weliba ceel digtaar oo hoostega degmada galcad halkaas oo bilo ka hor lagu saaray al-shabaab taliyaha ururka toddobaad ee komandoska gorgor dhamme mahad imaan oo la hadlay warbaahinta ciidamada qalabka sida ayaa sheegay in howlgalka uu ahaa mid qorshaysan oo ka dhan ahaa al-shabaab sidoo kalena amniga lagu xaqiijinayey dhamme mahad imaan ayaa waxa uu sheegay in howlgalka lagu soo saaray miinooyin ee al-shabaab ku aaseen waddooyinka ay isticmaalaan dadka shacabka si ay ugu dhibaateeyaan wuxuuna sheegay inay howlgallada sii socon doonaan deegaanada howlgallada ay ciidamada komandoska gargor ka sameeyeen ayaa waxa ay ahaayeen deegaano ay al-shabaab ka soo abaabuli jireen weerarada ay ku qaadaan saldhigyada ciidamada dowladda soomaaliya ay ku leeyihiin degmooyinka galcad iyo weliba ceel dheer ee gobolkaasi galgaduud howlgalkan ciidamada komandoska gorgor ay ka sameeyeen deegaanada ka tirsan gobolka galgaduud ayaa ku soo aadaya xilli uu booqday taliyaha cusub ee ciidamada xoogga dalka soomaaliya islamarkaana uu saraakiisha ciidamada ku amray inay dardargeliyaan howlgalka ka dhanka ah kooxda al-shabaab qodobkaasi wararka soomaaliya ayuu ugu dambeeyey aan muliid ka codsado inuunu akhriyo qodobada caalamka mahadsanid muscab waxaa lagu soo waramayaa in dhowr qof ay waxyeello ka soo gaartay dhacdo baabuur lagu jiirsiiyey magaalada tel abiib ee israa'iil warbaahinta maxalliga israa'iil ayaa ku warramaysa in dhowr ruux ay falkaasi ku dhaawacmeen ilaa ay hadda ma cadda xaaladaha horseeday dhacdadan balse waxaa sidoo kale lasoo tawinayaa in ugu yaraan hal qof la tooriyeeyey baarlamaanka dalka tailan ee siyaasiga rugcadaaga ah ee lagu magacaabo waan maxamed nuur maatha oo ka tirsan xisbiga loo yaqaana brachachat barty u magacaabay xilka guddoomiyaha golaha wakiilada ma jirin wax odayna uu ku soo baxay maadaama la soo gudbiyey keliya magaciisa siyaasigan ayaa toddobaatan iyo sagaal sanno jir ah waxaana la filayaa in tani ay dejiso xiisadda toddobaadii u dhexaysay xisbiyada loo yaqaana the progressive move forward iyo the few thy dhankaasi iyo ruushka haddii aan eegno madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin ayaa waxa uu hoose ka xariiqay in xukuumadda moscow oo ay u istaagi doonto inay iska difaacdo xayiraadaha ay saaraan waddamada reer galbeedka iyo daandaansi weliba oo lagu soo bartilmaamaysado ruushka waxa uu sidoo kale hoose ka xariiqay in ruushka uu sare u qaadi doono xiriirka kala dhexeeya dowladaha shiinaha iyo indiya mas-uulkan ayaa hoose ka xariiqay in xaaladda ka taagan ukrain haddii aanan si daacad ah loogu istaagin ay caalamka u horseedi karto dhibaato weyn oo dhanka dhaqaalaha ah ugu dambayntana dowladaha turkiga iyo masar ayaa lagu soo waramayaa inay soo magacaabeen safiiro ku metelaya labada dhinac ama labada dal tani oo qayb ka ah wanaajinta xiriirka ay wadaagaan oo lagu tilmaamay heerkii ugu sarreeyey ee mid diblomaasiyadda arrimahan ayaa shaaca looga qaaday bayaan ay si wada jir ah maanta oo talaadaha u soo saareen wasaaradaha arrimaha dibadda ee dalalka turkiga iyo masar wararka ayaa intaasi ku daraya in dowladda turkiga ay mas-uulka lagu magacaabo saalex mutlu u magacowday inuu noqdo safiirkeeda ku metelaya magaalada qaahira ee dalka masar halka dowladda masarna ay soo magacaabday amiir el hamaami oo ku matali doono ankara wixii ku soo kordho dib ayaad kala socon doontaan aan dib idinkugu celiyo muscab welidu mahadsanyahay iminkana fariinta coronavirus isticmaal maaskarada ama afxirka markaad ku sugan tahay goobaha dadweynaha fariintan waxaa kuu soo gudbisay star f m codka gobolka waqooyi bari intaasina waxaa inooga dhan guud ahaan warkii duhurnimo aad kala socoteen star f m codka gobolka waqooyi bari waa tahay mawliid ayaan dib idinkugu celinayaa intaanu soo gabagabeynin warka muscab qodob goordhowna soo gaaray haddii aan dulmaro waxaa lagu soo waramayaa in xubnaha ka tirsan gaashaanbuurta neto ay maanta oo talaado ah ay muddo hal sano oo dheeraad ah ay ku kordhiyeen qandaraaska uu ku shaqaynaya xogayaha guud ee neto james stottenberg